ayaa dhicaysa maamulka hufan ayaa la helaya waxaa loo helaya qof diyaar u ah oo mashquul ku ah international community oo mashquul ku ah mataqaana madaxweyne oo mashquul ku ah guddoomiya baarlamaanka shariif xasan shaqooyinkiisa waxay noqotay inuu u kala hadlo mataqaana guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha inuu u kala hadlo ra-iisul wasaaraha markuu baxayo waa arkaysaa wuu la socdaa markuu madaxweynaha aadaya wuu la aadaya annaga waxaa u baahnaa qof mataqaanaa shaqadaas mataqaana aan u idmano aan ku ogaano oo ummaddoodna ay iska wada dhex xarato muraayid laakiin shariif xasan mataqaanaa wasiiradana mataqaanaa qaar ayaa c i d ah horay wasiirka is casilaya kolley idaacadda shabeelle idinkaa sii daya umalaynaynaa qaaraa mataqaanaa weli aan shilil qaadan qaarna mataqaanaa mishaar meesha weli aan ka qaadan qaarna mataqaana hoteelada lawada qarxinayo waa arkaysa odayaasheena wax lagu qarxiyay asagaa soo daagdureeya keena mataqaana ishe halkaas oo wax ay ka shaqeynaan imshe sheeko oday way dhamaatay soomaaliya mataqaana waa arkaysa doorashaa ka dhacday konton iyo ka qof wax soo dooranaysa ayaa la dhahay oday ayuu mataqaana diyaarad soo saaray meel kuma oga hotelay ku jirtaan boqol boqol dollar odayga haddaa weydi wuxuu kule markuu teleefon kuusoo diro kaar iisoo diro marka dhibaatooyinka shariif xasan midaha idaacad kooga soo dhamayn karna ma ahan waxaa ka codsanaa shariif xasan inuu isacsilo wax kaloo kaga harsan mataqaana koonfur galbeed ma laha si ilaahay gooni waaya laakiin go-aankan annaga waa wada qaadana siyaasiyiinta waa wada qaateen xildhibaanada koonfur galbeedna waa u hambalyeynayaa go-aanay wada qaateen way adkaysan waayeen annagana markaan la hadalna mataqaana wax cad ayayna tuseen